عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة sharaa'icdii islaamka iyo shucabtii iimaanka tiradeedii baa dee weli aan kuba jirnaa taraajimsan oo kale ina way noo horeysay oo dee kollayna waa acmaashan aan la imanaynaa inay islaamkii ama iimaankii ka mid yihiin kollay bukhaarina islaam iyo iimaan ma kala farqiyo wax kaliyaa lagu wada idlaaqayaa shucabtii aynu soo marray iimaanku lahaana kuwo ka mida weeye ama kuwoodii uguba mudnaaba weeye baabku iyadoo salaaduna ay noo horeysay ayaa wuxuu yidhi baabun azakaatu min alislaami sakadu waxay ka mid tahay islaamnimadkii bay ka mid tahay waa acmaashiisii waa shacabtiisii dee islaam iyo iimaanna ma kala farqiyo sida aan leenahay bukhaari oo bal taas wa qowluhu haddaan azakaatu min alislaami dee kolley baabun waan tanwiiniyey azakaatu min alislaamna markaa iyagaabaan iskagaba khabray wa qowluhuna inaan halkaa raacinaano waaba daahir iyo in la jiro la idhaaho wa baabu qowlihi tacaala wamaa umiru waxaa kale u baabaysan yahay baabku u baabaysan yahay sakadii horta iyo inay islaamka ka mid tahay waxaa kale u baabaysan yahay ilaahay qowlkiisii uu yidhi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina oo qolooyinkii laga soo warramayay aayaadkii hore lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allah ilaahay mukhlisiina xaal ay u khaalis yeelayaan lahu isaga addiina diinta xunafaa xaal ayin kuwa iilanayo oo dee dariiqii xaqa ahaa iyo diintii toosnayd u soo leexanayo baadilkii kaba leexan iyo wa yuqiimuu ay ogaan asalaata wa yu'tu zakaata waa maxalu shaahidkune ne baabkaa intane munaasabadue sakadiina ay bixiyaan haddaba wadaalika waa madkuurkaas waa umuurtaas imaka halkaa iyo waxaa laba sheegay cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala keligii la caabudayo salaada la oogayo iyo sakada la bixinaya diinulqayimati waa diinu lmilati alqayima miladii toosnayd macnaa alqayima almustaqiima weeye diinteedii weeyo ujeeddadu salaadii iyo sakadii iyo cibaadadii ilaahay amase dee towxiidkii iyobaa lagu mooda magacaabay dee diin oo magacan diin waa shamlinayaa diintii haddaba toosnayd ilaahay subxaana wa tacaala kaba raalli ahaa waa diintii islaamnimo ayaaba taasba ah wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maalik bnu anasin can camihi abi suhayl bni maalikin can abiihi anahu samica dalxata bna cubaydillaahi yaquulu jaءa rajulu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bal sanadka kolley waxa weeyaan qolooyinkani waa qolooyin isla wada qoys keliya ah sanadku dee waxaan saxaabiga ahaynoo isaguna ay xilfiba laalahaa ninka ugu dambeeya ismaaciilkan horena waynuu soo marro ismaaciil ibnu abi uweys buu mashhuur ku yahay ismaaciil ibnu cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibni uweys weeye wuxuu ka warinayaa maalik ibnu anas kolley bukhaariyo muslimba sheekh buu u yahay waa nin kolley mar kalean ka yar warrami doonaaye kolley isaga maqaal uu kuba sugan yahay aimada qaarkood ay daciifiyaanba in kollayna dee dacfigiisaasi dacfi weyn sidaas ma sii ahayn laakiin bukhaarina usuushiisii iyo kutubtiisii u qornayd waayo xagga xifdigiisaay wax kaba sheegeen marka ayn usuushiisii iyo kutubtiisii saxnayd ee uba qornayd buu u soo saaray oo uu kaba doortay waanu badsadaa bukhaari inuu isaga wax ka wariyo muslim se bukhaari u badsaday uma badsado laakiin isaguba waxoogaa waa kuba sugan yahay macnaha xadiidkiisii sugna ay ogaayeenay xusheen weeyaanoo bal axaadiidtiisa markaa umuuraha kale dacfi ku imanaya iyagu axaadiidan waa axaadiidtii usushiise balse bukhaari oo kale uu ka soo naqliyey xadiidkiisii saxiixa ahaa ee sugnaa xadiidkiisii aan xifdixumo iyo qaladgelin ee dee kolkol waxaa khaarija saxiixu uu warinayo ayaaba kalaamku kuba yimaada marka ismaaciil ibnu abi weysa haddii aan nidhi maalik waa abtigii maalik walaashii baa dhashay gees kalena abtirsiinta ninkan way kulmayaanba oo dee waa qoys keliyana way ahaayeen maalik ibnu anasiu ka warinaya adeerkii adeerkiina waa kan magaciisa laynoo dhigto waa abi suhayl ibni maalik ayuu kaba warinaya waxaana jirtay habeen dhoweydna naafic ibnu abi maalik baan soo haynay oo nidhi waa imaam maalik adeerkiina habeenkaan soo nidhi waayo imaam maalik waa maalik ibnu anas ibni maalik anaskan iyo abi suhaylkan iyo naafica aynu soo marnayo waa walaalo oo dee anasna waa ina maalik maalik abi kana waa adeerkii oo abihii laba dhashay oo imaam maalikna adeerkii adeerkiin ayuu ka warinayaa maalik ibnu abi caamir oo taabici weyn oo ninkaa horeba kaba warinayey oo isagu taabici weyna bal markaa waxaan leenahay waa qoys keliya ayuu xadiidkii sanadkiisii ku tasalsulay saxaabigu dalxat bnu cubaydilaahi qolooyinkan reer maalik iyo qoladoodan oo dhan ama qoyskan kolkol kutubta nisbadooda waxay u yimaadaan ataymiyi iyaguna waa reer asbax bay ahaayeen oo reer ximyar bay ahaayeen reer yamaneed baa asalkoodu ahaayo taymkan quraysheed ee waxaa jirtay odayga ama dee imika maalik awowgii noqonaya ee waxa weeyaan maalik ibnu abi caamir ee maanta xadiidkana dalxa kaba warinaya ayaa dalxa ayuu la joogay oo uu la markaa xilfi laba galay marka waa jaanib xilfi iyo isbahaysi baa nisbadani ugaba timi ah reer taym oo dalxat ibnu cubaydilaahi iyo abubakrin iyo reerkoodiia in loo nisbeeyo bal markaa maca xaliifkoodii markan ku darno dee xadiidku waa dadkaa iskuba soo noqnoqdee qaraabada noqonaya iyo dee xilfiga cidda kala warinaysa laga bilaabo sheekha bukhaari ilaa saxaabigii laga gaadhayo wuxuu yihi haddaba dalxat bnu cubaydillaahi axad ulcashara waxaa maqlayna maalik ibnu abi caamire dalxat bnu cubaydillaahi buu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi ninkaasoo min ahli najdin bilaaddii najdi la odhan jiray waa bilaadan dee oogadooda ahaydee aan dhulkan xeebta ku soo dhow ee naabal matalan tihaamay odhanayeen ee kollay yaman bay ka bilaabmaysay ilaa ciraaqna way gelaysay bilaadaa najdiya oo bilaad aada u ballaadhnayd oo bilaadaa taagooda ahaydba ee markaas madiine barigeeda kuba taalay laakiin dee ilaa yaman najdigeedaa soo gaadhaye ilaa ciraaqbe bal haddaba ninku dadkii xaggaa degi jiray buu ahaayo jihadaasuu kaba yimi ninkaasoo thaa'iru raas macnaa waa thaa'iru shacri raas madaxiisa timihiisu ma aanay feedhnayn kacsan yihiin oo waa shacarkii waxaa dee kolley male lafdiga thaa'iru raasna waa madaxiisa timihiisu ay kala tegsan yihiin oo aanu feedhin sababtuna waa nin meel dheer kaba yimi socod buu odee safar dheer buu soo galay raaxaysi iyo tarafuhi iyo bal matalan feedhasho cahdigiisii dee uma dhoweynba oo meesha uu kaba yimi iyo rasuulka ilaahina waa u yimi thaa'iru raas ninkaasoo yusmacu la maqlayo dawiyu sawtihi sawtkiisa waa dhawaaqiisa dee dawi dhawaaqiisa la maqlayo weeye oo lafdigan dawi kollay daalkuna uu fadxisan yahay waxay yidhaahaanba oo ay yidhaahaan waa sawtun murtaficun mutakarar mutakarir walaa yufhamo waa dhawaaq sare oo soo yar noqnoqonayo laga maqlayo dee kolkol waxyaalahan kale xiinkoodiiya la maqla sida shinida iyo waxyaalahaasba dawi waaba lagu sifeeyaa sawdkooda ama xiinkan iyo sanqadhaa adigu sawd la maqlayo ee imika ninkani meel dheer buu ka soo dhawaaqay hadalkii waxan uu leeyay may fahmahayn laakiin dhawaaqa iyayay maqlayeen oo dhawaaqiisaa sare oo weli markuu soo dhawaaday garteen waxaan su-aashiisu ay tahay meelsha ayuu ka soo dhawaaqayba yusmacu dawiyu sawtihim walaa yufqahu aan la fahmahaynoo aan la kasayn maa yaquul wuxuu ku qowlayo xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday faidaa huwa markii uu soo dhowaaday idaad waa tii fujaa'iyada ahayd waaba wuxunbaaba nagu soo kadiye huwa isagu yas'alu inuu weydiinayo oo rasuulka ilaahay baan u weydiinayaaye can ilislaami islaamnimo macnaa sharaa'icdii islaamka kolley dee ninku waa ninkaa yimi waana nin soo islaamay oo shahaadadii waa garanayay laakiin waxa weeye dee umuurihii kale ee sharaa'icdii islaamka waxyaala haba maqlo oo su-aashiisa aan imika laftigii laynooba soo dhigan barhkood riwaayaadka ay kuba yimaadeen maxaa ilaahay igu fardiyeelay xagga salaadaha iyo alfaada sidaasuu yidhi dee ha maqleen laakiin wuxuu doonayay inuu bal umuurahaas rasuulka ilaahay cilmigeeda kaba qaato markaasaa muxuu yidhi faida huwa yasalu can ilislaami faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi oo uu ku yidhi su-aashiisana kolley salaadana waa ka bilaabay dee halkana shahaadadii iyo taa laynooma soo naqlin oo sababtu waa sharaa'icdii ficliga ahayd iyo camaliga ahayd buu doonayaa inuu ogaado shahaadadii waa garanayayba taasoo kale oo uu garanayay intaasoo waaba kan rasuulka ilaahay uba yimi oo dee waa islaam ahaan buu uguba yimi salaadii buu weydiiye o wuxuuhi rasuulka ilaahay markaa khamsu salawaatin fi lyowmi waleyla macnaa wixii dee lagugu farad yeelay adi iyo keyrkaaba mukalafiinta oo dhammi waxa weeye shan salaadood maalintii iyo habeenkiiba waa shanta salaadoodeen garanayno taas baa mafruuda taas buu yidhi oo isagaa dee hadalkiisu ahaa akhbirnii maada farada allahu calaya min asalaati weeye ii sheego maxaa ilaahay igu farad yeelay salaad ahaan taa rasuulka ilaahay yidhi dee waxaa laguba farad yeelay isagiiyo keyrkiiba waa khamsu salawaatin fi lyowmi waleylati fa qaala ninkiibaa wuxuu yidhi hal calaya hayruhaa hal calaya korkayga ma yahay hayruhaa shantaa waxaan ahay inoo waajib igu ah oo ama farad igu ah oo layga doonayay inaan tukadaa miyay jirtaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi laa may wax aan shantaa ahayn salaadood oo faradka ugu ihi ma jiro oo dee waxaa ilaahay nagu farad yeelay waa shantaa salaadood habeenkii iyo maalintii aan garanayno tafsiilkeedana aan garanayno waxaan shantaa ahayn oo waajibi ma jiro witrigu markaa waajib maaha labadan subaxa kaba horeeyaana waajib maaha ee in umuuro kale bacdigood yar wujuubkooda sheegteenna bal waajib maaha waa shantaa salaadood habeenkii iyo maalintii soo noqnoqonaya ayaa ah wixii farad ahaa rasuulka ilaahi laabuuli laakiin muxuu raaciyey ilaa an tadawaca inaad adigu sunno falayso ood xaggaaga kala imanayso waxaan faradkugu ahaynuun mooyaane oo haddii dee adigu xaggaaga aad kala timaadid salaad sunno ah ood tukatid ama raatiba ha noqoto ama wax kale dee taa waad leedahay oo taasi waa wax kuu furan laakiin wax waajib kugu ima jirto laa ilaa an tadawaca halkan intan dambe ilaa an tadawaca ayaa bacd alculamaa waana qolooyinka leh dee n iyagu kuba tegay ruuxu hadduu salaad sunnaha marka hore waajibkuma aha laakiin hadduu gudagalo itmaamkeedu waajib buu noqonayaa ama dee wixii tadawuc aha oo dhan salaadii soomkii taasoo kale itmaamkeedu waajib buu kugu noqonayaa ayaaba dee bal maalan iyadoo dee umuuro kale oo dee walaa tubdilu acmaalakum iyo umuuro kale ay xujayseen ama daliishadeen jiro halkan bay yidhaaheen cibaaradani way faa'iideynaysaa taa waa laga qaadanaya se ay u yidhaaheen looga qaadanaya halkanay taasi ay leeyihin wayna tilmaamaysaana rasuulka ilaahay markii hore wuxuu uhi laa oo macnaa wax waajib oon shanta ahayni kuguma ma jiraan laakiin istithnuu la yimi ilaa an tadawaca markii hore nafyi baa horeeyey istithnaa meeshii yimi istithnahuna bacda nafyi hadduu yimaado ihbaat ama wax la sugayuu faa'iideeya hadduu alistithnaa bacda nafyi taas buu faa'iideeya waxaan leenahay waa ixtijaajkoodii taas oo kale markaa taasi haddii dee adugu aada sunno tukanayso ood sunnihii gudagasho oo taasi dee waaba waajib adigii aada isasaartaabuu noqonaya waata kolley malaha in khilaafkuna dee intoodii kalena lama qabaane laakiin arrintu waxa weeyaanuun istitnahan ilaa an tadawaca ma mutasil baa mise waa munqadic macnaha ujeeddadu ma wax jinsigiisii ayaa laga soo reebayaayo haddii aan idhaahno dee salaad iyadu farada shantaasunbaa jirta inaad sunno tukanaysa mooye istithi mutasil laga dhiga waa macno arrinkaasi uu keenayo laakiin dee aimadu siday kuba fasiraan oo ay situ halkan maanta inuu inqidaac jiro waatay laakiin qur-aanka markuu dhacana ay laakiin mufasiriintu kuba fasiraan macnaa waxa weeye oo markaa cibaaraduna ay noqoto sidan markii hore ku laqbeeye laa me waxba waajib kuguma aha ilaa an tadawaca inaad adigu salaa oo macnaa salaaddii intaasaa waajibko inaad adigu sunno tukanaysa uun mooyo falaka daalika in arata weeye taas waad leedahay inaad salaad sunaa tukata waad leedahay haddaad doonto oo istatina uu munqadiciyan bal waa taase bal waxaan leenahay kolley waxaa jirata oo dee aynu sa soomka oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo soom niyooday oo haddana isagoo markii hore soom niyooday ee soomkii haddana kaba noqday oo iska afuray taasi waa wax dee dhacday axaadiidana inooguba timi isagoon markii hore soom niyoono markii gurigii aani waxbaba jirin wax lagu afuraaba uu soom niyo markaa iska soomayna way jirtaa bal dhinaca kale waxaa rasuulka ilaahay noogaba sugan isagoo soom markii hore ku talagalay oo haddana afuray dee cibaadaadkuna waa la mid afta xadiidna waa yimi asaa'imu lmutadawicu amiiru nafsih isaga amiirka naftiisa hadduu doonana waa dhammaynaya hadduu doonana waa iskaba daynaya laakiin ficilka rasuulka kaba sii sugan oo kale dee cid uu bal matalan afuriyeyna yo maalin jimco ay soontay jaweyriya uu yidhi miyaad doonaysaa inaad waxa weeyaan shalay miyaad soontay miy berri miyaad soomaysaa de haddaba afur uu yidhi oo kale marka horena soom sunno ay ahaydba qalle iyo waxyaalahaasna may iman bal waa umuuraha adiladooda iyo waxyaalo kale iyagoo taa ugaba qiyaas qaata eh dee sida daahirka ah ma raajixa halkan istituuna waa munqadic macna waxaana weeye inta waajibkii intaasun weeye shuruuca malaa wax dee la gudagalo markaa gudagalka waajib isugu bedela xajkaa jiro xajku uu ka duwan yahay oo dee acmaasha kale la mid maaha waa ka duwany ruuxu cumro ama xaj hadduu dee ixraamto khalaas itimaamkeedu waajib buu ku noqonayaa isaga ma jirto waayo wuxuu kagaba duwan yahay imanka salaadii haddii ay ruuxii ay ka burto oo kale soomkii hadduu ka buro dee itmaam iyo sii wad imanka salaadii la odhanaya sii wad ma jirto laakiin xajka kiisa faasidkaee fasahaaday hadda ee qallihii lagu leeyahay haddana camalkii waa la dhammeeya oo halkaasun faraha lagama qaado hadduu nin iyadoon markaa taxalulkii koobaad baanu xasin haweenadiisii uba tago oo kale xajkii waa fasahaaday laakiin fasahaadkaasi ma keenayo inuu yidhaha kol hadduu buray oo kal dambe laygu leeyo inaan soo qalleeyo khalaas farahan ka qaadaya kama bixi karo waa inuu dhammeeyo marka acmaasha kale uu ka duwan yahay lakiin acmaashii kale taa maaho bal waxaan leenahay xadiidku waa taasoo salaadaha shunta ah ayuunbaa waajiba markaa qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi ninku sharaa'icdii islaamku weydiinaya wa siyaamu ramadaana waxaa kaloo ilaahay farad yeelay bisha ramadaan soomkeeda qaale ninkii baa wuxuu yihi hal calaya hayruh ramadaan waxaan haynoo soomkiisu aniga korkayga yaama laygu leeyahay ma jira qaala la may buuhi rasuulka ilaahay tanna ilaa an tadawaca oo inaad adigu xaggaaga sunno kala imanayso un mooye haddaad adigu sunno la imanayso dee waa wax kuu bannaan kale tadawacana labadii tood baa mid ahaan ee xadfantoo tatadawaca ayay ahayd markaa wowdun baa shadan kolley si kalena waabay u dhici kartaa iyadoo da'dana laba shado markaa labadii ta-ood mid ahaan da inta loo bedelay laguba idqaamay ilaa an tadawaca qaala wuxuu yidhi markaa raawiya xadiidku waxaana inoo warinaya dalxatu bnu cubaydillaahi wadakara lahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu u sheegay azakaata sakadiina uu sheegay waa qaala ninkii wuxuu yidhi markaa ninkaa reer najdi hal calaya hayruhaa aniga korkayga ma yahay waxaan zakada ahayn dee kolley zakadiina dee waa sharaa'icda islaamka uu caddeeyey waxay markaa lagaga yeelanaya sakadiiyo tafsiilkeediina kolley waa loo sheegay waxaan inta ahayn miyaa laygu leeyahay oo maalkayga lagu leeyahay oo ana waajib igu noqonaya qaala laa ilaa an tadawaca dee wax tadawaca inaad la imanaysa mooyaane qaala wuxuu yidhi abu dalxa mee dalxan u jeedaa fa adbara arajulu wahuwa yaquulu halkan salaadii iyo sakadii iyo soomkiibaa xadiidka inooguba yimi xajkii iyada halkan kumuu iman riwaayadan imaka aan hayno kumuu iman culimmada qaarkood baa markaa waasay qisadii kale dimaam ibnu taclabana yidhaaheen oo kale ayaa waxay yidhaheen waxaa halkan xajkii aan looguba sheegin intii aan la farad yeelin ayay ahaydba laakiin waxaa jirta lafdi muslim leeya xadiidkan oo ahaa markuu umuuraha u wada sheegay ama dee umuurahan ay fa akhbarahu markaasoo rasuulka ilaahay dee ama dee can sharaa'ic alislaam oo wuxuuy ama bisharaa'ic alislaam rasuulka ilaahay wuxuu ugu warramay sharaa'icdii islaamka macnaa intan waa intii laba xusay markaa tafsiil ahaan ama tacyiin ahaan laakiin waxaa jirtay inuu umuurihii kalena xajki waa soo gelayaa wixii kale umuurahan uga baahnaa wuu soo gelayaa lafdigaa muslim baa waxayd riwaayadiisa kuba sugan rasuulka ilaahay wuxuu ugu waramay sharaa'icdii islaamka ayuu ugu waramay waa umuurihii oo dee xajkiiba ka mid noqonayo bal markaa halkan deeto waxbaa uma baahnin inaan idhaahno intaan xajkii la waajibin yobay ahayd oo lafdigaas baa waxaa soo gelaya umuurihii kale halkan kaba dhinnaa ninkii baa deeta muxuu faadbara rajulu ninkii maba sii joogjoogina waa iska laabmay dee waana cilmi doon buu ahaa walxal wa yaquul uu ku qowlayo wallaahi baan ku dhaartee laa asiidu ma siyaadinayo calaa haadaa kan intaa lay sheegay waxaan ku darayaa ma jirto walaa anqusu waxna kama dhimayo oo macnaa intan lay sheegay waan ku camal falayaa waan ku dhaqmayaa laakiin waxaan ku kordhinayaa ma jirto intanna waxna kama tegayo oo kama dhimaye sideedaan u wada qaadanayaa taas buu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi aflaxa in sadaq macnaa waa liibaanay ninkani haddii uu hadalkaa ka dhabeeyo oo uu run sheego oo waxaa sideedii u qaato ugu camal falo wuu liibaano falax buu u sugay hadduu dee intii laba yimaado taas buu bal xadiidka horta arrinkii ahaa azakaatu min alislaam ee waa sharaa'icdii islaamka waana shucabtii iimaanka sheekhu inoo tirinaya waa tan xadiidka inooguba sugan oo bal maalan aayaddii ooy markaa umuurtaas halkan kuba xusan ay noqotay dee diintii toosnaydba ama miladii toos diintii ay taa tahay halkana xadiidka inay umuurihii islaamka iyo sharaa'icdiisa sakadu ay ka mid tahay waana intii tarjamadaee munaasabadu ay noo taallaa waa taa muuqata cibaaradan ugu dambaysa horta riwaayada muslim baa waxaa la socotay oo halkan waa weliba lafdiga muslim buu ahaa aflaxa wa abiihi in sadaq waa riwaayadaa fa akhbarahu bisharaa'ic alislaamna ay kuba sugnayd aflaxa wa abiihi in sadaq ama dakhala aljannata wa abiihi in sadaq kolley abu daawuud bal maalan iyadu saa shakiguma imanay laakiin labada lafdi waa israacsanaayeen oo ninkani waa liibaanaya laakiin maxaa la socotuun waa abiihi kale culimmaduna halkaa dee waa maxaa rasuulka ilaahay waan ognahay inuu nahiyey in lagu dhaarto aabbayaasha cid aan ilaahay ahayn in lagu dhaartaana inaanay bannaanayn taas waa waxaan ognahay xadiidkana tanaa ku timi waana xadiidkaa saxiixa ah marka jawaabteedu kolley waxa weeyaan laba jawaabood bay culimmadu taa kuma jawaabaan kitaabkeenna kuma sugnaan laakiin de waa xadiidkan iyo riwaayada muslime mid weeyaane inay arrintu ahayd oo ay arrintani dhacday qabla nahyi bilxaliifi can ilxaliifi bilaabaa intaan layska nahyin in aabbayaasha lagu dhaarto oo dee ujeeddadu intaa nahyigu iman horteed ayaabay ahayd arrinka labaadna maye qasad loogama jeedin dhaar imaka halkani waa kelimo carabadooda adkayn ahaan ugu soo dareeri jirtay ama ugu socon jirtay ama ay iskaga dhawaaqi jireenoo bal taa maqsuudku yahay ee bal laakiin waxaan leenahay qolooyin dee kalaam intaa ka badanna way leeday barhkood baa xadiidka sixadiisa inkare laakiin xadiidku waa xadiidka saxiixa waanu sugan yahayba ee taasoo kaleo nidhaahno intaan laysu diidin xalifka ama laba nahyin ayay ahaydba arrinku kaas iyadu waa mid weyn arrinta labaad ee xadiidka jirta waxa weeyaan oo kale iminka halkan ninkii wuxuu yidhi wuu dhaartay laa asiidu calaa haadaa walaa anqusu buu yidhi rasuulkii ilaahayna falaax buu u sugay iyadoo dee dhici karta ay waxyaalo maqan yihiin iyadoo halkan tadawucii oo dhammina uu maqan yahay wixii tadawuc ahaa rasuulka ilaahay waa kan falaaxa uba sugay culimmada qaar baa waxay kuba fasireen halkan ninku waafid buu ahaa qoomkiisii ay soo dirteen oo uu markaas koley qisadii dimaam bay islaba doonteen nin dimaam la odhanayo isna sidan oo kale su-aalo tan ku dhow rasuulka ilaahay weydiiyey markaa arrinka uu leeyaho intan kama siyaadinayo mana nuqsaaminayo waa hadalkan aan maqlay oon dadkaygii gaadhsiinayo dee waxna kuma darayo waxna kama dhimayo bartaasi dee waaba jawaab bacdigood ay kuma jawaabeen xaggan falaaxa loo sugay oo kale laakiin xadiidka riwaayaadkiisa weliba ayaa barhkood kuba yimi laa atadawcu shay-an walaa anqusu mima farada allahu calaya shay-an oo markaa taasi jawaab kolley meelmara ma noqonayso hadday qisada dimaam ay halkaas laakiin tani waa qiso ka duwan oo arrinku waxayd waa camalkan oo kale bal markaa kollay say idhahaan oo kale oo dee aimo kale oo ay hadalkan kaba dhigaan waxa ay tahay dee imika meeshii waxay nooguba sugan wixii lagu farad yeelay isagoo gudanaya faradkii waa loo wada sheegay dee ruuxuna haddii wixii lagu farad yeelay uu la yimaado wixii lagu farad yeelay uu la yimaado onu waxba kaba tegin dee inay ismi ugama imanayo jaanibkii kale falaaxi waa mudanaya oo dee marka dambe islaamkii uu dhadhansado isagaaba ziyaadin doona kordhin doonee laakiin falaaxi waa wixii kaloo du waajibkii wixii lagu lahaa uu guto dee falaaxi wuu sugnaanayaayo bal markaa tan bay tahay xagga nuqsaayn bal matalan uu leeyahy waxba kuma darayo kola du wixii isaga saarnaaye waajibka ku ahaa gutay dee waxba markaa maha falaaxa in waa liibaanayaayo falaaxi waa loo sugaya markaas maaha macnuun kol haddii dee uu intan waajibkiisii gutay oo uu kuba liibaanay haddii waxa weeyaanba uu matalan guda sunno iyo waxyaalahaasba matalan uu laba iman waayo ama dee taas kuba dari waayo in way inooguba sugan tahay laakiin hadduu ku daro inaanu falaax lahayn hadalka lagama qaadanayo ama hadalka taas maaha kol haddii waajibkii falax ku helay sunnihiina dee falax intaa kasii badan waa ku helaya bal taas iyada waa mid bal baabku waa inoo dhammaaday kolley waa taase maxalushaahidkuna waa ta aan soo sheegnay gees kalena radin dee umuurihii aynu soo marnay iimaankan kuba jirna qolooyinkii iimaankaiyo camalka kala saarayeyna kolley radini way uguba sugan tahay rasuulka ilaahay waana ta aan leenan ku celceline bukhaari islaamka iyo iimaanka wax kaliya ku wada idlaaqaya marka haddii islaam layidhi iimaankiiba weeye acmaashii iimaanka musamihiisa gelaysay kaba mid tahay markaa qolooyinkii ka saaraysaa murjo oo kale iyo dikrigoodna inoo dambeeyo ee qowlka markaa leega xadiidkana radi baa ugu sugan baabun itibaacu ljanaa-isi min aliimaani janaa-istoo la raaca iimaankay kaba mid tahay dee kolley shardina way leedahay markaa ay dee cibaado noqonayso ay iimaanka ka mid noqonayso xadiidkan ku arki doonaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaana axmed bn cabdillaahi bni caliyin ilmanjuufiyu qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa cawfu can ilxasani wamuxamadi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala man itabaca janaasata muslimin bal xagga sanadka axmed ibn cabdillaahi bn cali almanjuufigana waa awowgiisa malaa aabihii ama awowgii awowgii baabuu noqonayaoo dee suweyd baa soo gelaya oo manjuufka marka dambe imanaya oo bal waa abtirsiintiisu ku jira tan waana nin bal matalan kolley bukhaari iyo malaa ay aad bay isugu dhowaayeen dee xoogaha kama weynaadee xagga geerido waxaa la arkaa bukhaari inuu afar sanadoodun ka geeri horeeyeyba bukhaari iyo abu daa-uud baa ah kutubta qoli nasaa-i laakiin dee ayaa saddexdoodaasu kagaba sugan yahay laakiin bal waa nin hiqaan leenahay oo dadka atbaacu taabiciintii laba kulmay kuwoodii dhexe ah bukhaarina waa kan xadiidkan kaba warinaya dee axaadiid kaleba rawx ibnu cubaadatana waa nin musanifna ahaa hiqaana dhinac cubaadaaba laydhaah ee meesha waxaa isyar raacay cawfkan waa nin cawfulacraabi labaydha ama cawf ibnu abi jabiila kolley reermihii ma ahayno waa nin reer basre ahaaye fasiix buu ahaa bay yidhaaheen oo fasaaxadiisii badnayd dee nimankaa reer miyiga ahee saliiqadoodii kuba suganee luqadooda aanay dheehin waxyaalahan kale dadkan kala duwan ee magaalooyinka isugu yimee dhici karta luqadoodii toosnayd iyo fasaaxadoodii ay isbedeshay ama ay fasahaday taas mu ahayn oo sidan bay cawfulacarabi uba yidhaaheene bal waa nin dadka iyaguna atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kaba midoo cawf ibnu abi jamiila laydhaha kolley oo markaas wuxuu ka warinayaa xasanulbasri iyo moxamed ibnu siriin waa laba nin oo dee kolley aad iyo aad uba qiimo badnaayo waxba aan tacriif iyaga uba baahnayn isku sanadna dhintay labadii sayidee reer basre waqtigoodii weeye marka xadiidka labadooduba abu hureyre ka warinayaan waxaana jirta culimmadu intooda badan ma raggan xadiidku walow abu hureyra dee uu in badan xasanulbasri soo gaadho rag ka horreeyaba uu soo gaadhay hosaa cumaan ibnu cafaan iyo bal dee cali ibnu abi aalib iyo isaga aanay riwaayadiisa isagaba suginbe haddana dee nadar kaley leeyihiinoo xagga la kulanka iyo kala maqalkaiyo taasoo waxay ka dhigaan xasanulbasri inaanu abu hureyre wax ka maqlin abu hureyre wax ka maqlin bay ka dhigaan macnaa waxyaalaha uu xasanulbasri abu hureyre ka marinayo samaac ma jiro ee cid kale uba dhaxaysa walow xadiidkan waa taana ragno abu hureyre ayuu kaba warinaya axaadiid kaleo inoo dambaysana iyadana sidan oo kale iyagoo maxamed ibnu siriin u wada socdaan ayay kitaabka kuba iman doonaane bal qolooyin sugaa way jiraane laakiin ha laysku khilaafsanaadee intooda badani waxay leeyihiin meekamuu maqlin halkana cibaarada ee maqal tilmaamaysa inooguma sugno can abi hurayrata markaa maqal ma tilmaamayso hadduu imika halkan samicto ama xadaanii ay taallaan odhan lahayd waa tanoo dee samaacii baan ahaynaa irsaal badanna waa leeyo dad badan oo nula kulmin oo bal matalan amaana wax ka maqlin oo axaadiid saa ugu isnaadiya waana imaam bimacna alkelima ayaan leenahay ama waaba sayidkii reer basrena waqtigiisii cilmi iyo camalba laakiin waa xagga samaac iyo kala maqalka marka haddii aan taan idhaahno waxa ictimaadku uu yahay maxamed in badan buu wax ka maqlaye waxay noqonaysaa inay way wada socdaanoo maanta waa maqruune riwaayada maxamed uu abi hureyre kaba wararaya taas baa xidhiidhsan taas baana ah iyadoo uu inoo keeni doonaba iyadoo riwaaye sanadu sheekhu raacin doono sanadkan xasanba aanu la soconayn maxamedun ay tahay bal waa arrin jirta ee waxa weeyaan waayo dad badan oo xooga ayay tiriyaan oonu wax ka maqlin oo xataa cali bnu abi daalib iyo qolooyin aanu wax ka maqlinna way tiriyaan walow dee hagaag uu soo gaadhay dadkaasoo waayo cahdigii cumar ayaaba mala dhalashadiisu ay ahayde wuxuu yihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala man itabaca ruuxa raaca janaasatan hadda dadkan maynaan tarjamayn iyaguna kolley waa dadka taraajimtoodu ay aada u waasaca tahay oo haddaad siariyo tagtaan xasan iyo maxamed iyo waana dad cilmi iyo camalba wada lahaayoo kolley taraajimtooda iyo umuurahooduna waxyaalaha ay keenaan ruuxa dhiirin iyo ama xag cibaadaha ku dhiiriyeen ama umuure taas ay leeyihiin oo dee bal matalan oo dee taraajim aada u fiican kuleh kutubtaasba xagga camalkoodii iyo cilmigoodiiba wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulka ilaahay baa yihi man itabaca ruuxa raaca janaasata muslimin ruux muslima janaasadii raaca waa ruux muslima iimaanan waxtisaaban eeg muxuu raacayaa xishood uma raacayo janaasadaday raaceen oo ama dee marba adiguna raac uma raacayo reernimadii iyo taas iyo waxyaalaha uma raacaye u raaca markaa maxay tahay iimaanan waxtisaaban waa iimaanan waa tasdiiq ilaahba uu rumayn ama rumayn uu rumaysan yahayba ajriga iyo thawaabkan inoo soo socda taas shaki aanu kagaba jirin iyo wax tisaaban ilaahay daraaddii waa ikhlaas wax kale kuma jiraan ee ikhlaas daraaddii buu u raacayaa iyo ilaahay aad ugu dhowaatid iyo ajrigan weyn ee meesha lagaba helaya aada heshid taasuu u raacay wa kaana ahaado oo macahu maca almuslimi taas baan odhanaynaa kolleyna waa ruwaad anigoo asta ii taala ruwaadda bukhaarida barhkood baabay tan ahayd in barhna wa kaana macaha oo janaas ahaan baan u celinaynaayo maceeda ahaada xataa yusalla calayha ilaa laguba tukanayo wa yufraqa laga faaruqayo min dafni aaskeeda oo macnaa uu raacay salaadii buu joogay lafdigan yusalla calayha markaan eegnooda dee laguba tukanayo xataa haddii uu joogo yaanu isagii kuma tukaninba haddaan yusallaada saa laguma dabdiyo dee ajrigan ma waayiyo waa iskaba helayaa xataa yusaliya haddii bal matalan oo laguba wariyeyna oo lagu dabdiyeyna iyada markaa ilaa uu ku tukado waxay noqonaysaa salaadda hadduu ka qayb galo ajrigan helaya waana dee kolley riwaayada horeysaba xataa yusaliya calayha waaba riwaaya wayufraqa laga faaruqo min dafniha aaskeeda la dhammeeyo oo hadduu dee markuu tukado uun ka soo noqdo ama iyadoon la aasin uu iskaga soo noqdo marka horeba hasii raace iyadana fadligan weyni waa ka dhinaanayaa ilaa waa ajrigan iyo thawaabkan waxaa lagu helayaa waa labadan arrimood oo kulmoo salaadii iyo dafnigii dafnigi oo laga qayb galo iyo salaadii fa inahu isagu yarjicu uu laabmayaayo min alajri ajri xaggii biqiraadayni laba nasiib waa laba ajri oo waaweynoo kullu qiraadin qiraad kastaaba qiraadka halkan waxaa loo wadaa nasiib ajri un waa qayb ajri ka mida taas loo wadaa haddaba qiraad kastaaba weyne wuxuu ka qabo milu uxudin buurta uxud oo kale uu leeyahy macnaa ruuxaas waxa weeyaan dee iimaan iyo ixtisaab marka horeba ku raacay salaadii iyo aaskiina wada joogay laba ajrioo waaweynoo buurta uxud leeg buu la soo noqonaya waman sallaa calayha ninka janaasadii ku tukada uma rajaca eeg wuu la joogay waa ku tukaday markii uu ku tukaday qabrigii uma raacin uma rajaca laabma qabla an tudfana xataa hadduu sii raaco weli iyadoon la aasin xabaashii dee ciiddii lagu rogo inuu ka soo noqdona marka horeba hasii raaca waa la midun intaan la aasin fa inahu yarjicu kaasi wuxuu la laabmayaa biqiraadin nasiib weyn oo ah uxud legba oo ajriya mid buu la soo noqonaya bal mid weeyaane horta ta iyada inooguba sugan waa kanoo janaazadoo la raacaana dee sharaa'icdii ama shucabtii iimaankay ka mid tahay waana baabkatuu u baabaystay kollay abwaabtiina haatan way dhowdhowdahayba oo waxaaba uu leeyahay walow ay waxyaala dambeeyaan koobani dee jaanibkaas umuurihii sharaa'icda ahayd islaamka ama shucabta iimaankayduu tirinaya uu cunwaanka caynkana ama tarjamada caynkana u dhiganayay baa imaka dhowdhow eh wuxuu tarjamadanba ugu khatimay dee waa aakhiru axwaali dunya iyada ah oo tan waa yar nooc munaasabo abwaabtii baana kuwii ugu dambeysay ay noqonaysaa dee walow abwaabo dikr lafti kalene ay noo dambeeyaan adaa ulkhumus min aliimaanna ay dambayso laakiin waa mucdamkoodii baaba tagin bal taasi iyadu waa mid in arrinka dee jiraana waxa weeyaan waa iimaankan iyo ixtisaabkani hadduu jiro ayaa ajrigan iyo fadligan la mudanayaa haddii kale oo ruuxu ikhlaas aanu jirin niyo kale ay tahay xishooda uu raacayo wax kale uu raacayo dee haddaanu ama qolonimadan iyo waxani aanay jirin ma raaceen oo taas mama raacene intanu uba raacaya iyada dee ajrigani iyada taa halkan laynoogu ballan qaaday iyada taasi ma imanayso ajrigan qaydkan uu leeyahay ama labadan qayd imaana waxtisaaban taas buu leeyahayba de waana in labada ajrina waxaa la wada mudanaya marka labadan majmuucu lamrayn haddii kalena ajri keliya ayaa la mudanaya sida xadiidka iyada inooguba sugan kolley xadiidkan uu soo celin doonaa dee meeshiisii janaa-is buu kusoo noqon doontaa axkaamtii iyo riwaayaad kalena halkaasaabay kuba dambeeyaan wuxuu ihi markaa musanifku taabacahu waxa raacay macnaha raacitaanka halkani ee waa istilaaxii ahlalxadiide macnaha waxaa ninkan xadiidka inoo warinaya isaguna la wariyey weeye oo riwaayadan la wadaagsaday oo xagga warinta shakhsigan kale laga warinayo ku raacay damiirka taabaca dee faacilkii cuhmaan buu noqon laakiin damiirkaa baariskee mafcuulka dhacay waa rawx ibnu cubaadata waa ninkaa rawx ibnu cubaadata laba idhaaho ninkaasaa cawf ka wariyey cuhmaankana yuu ka warinayaa cawf buu xadiidkii ka warinayaa isagu markaa riwaayadiisa xasan lama socoto wuxuu leeyahy taabacahu waxaa raacay rawx ibnu cubaadata warinta xadiidka cawf laga wariyo kuba raacay cuhmaanulmu'adinu ninkaa cuhmaan ibnulhaytham la yidhaah mu'adinkaa basruu mu'adinkaba ahaa laba boqol iyo labaatankii buu dhintay bukhaari baa la kulmay raggan a'imadaa kala kulmay waxna toos buu isagaba ugaba wariyee haddii xadiidkan markaa uu toos uga wariyey oo uu isaga ka maqlay wuxuu noqonayaa sanadkii hore waa ka caalisan yahay oo sheekhiisiibuu la sinaanaya ina rawx iyo cuhmaan baa maanta siman halkaa oo axmed iyo bal maalan rawx iyo cuhmaan baa siman hadduu kaa maq de haddii waa sida kaga maqlayna waaba tii horunbay noqone bal isagaa waxaa weeye dadka kale soo ku soo dhowaaday waxaa ka mid ahayd abu daa-uud oo kollay dee isagu qolooyinkii dee subaxdii joogay muqadimaadkiisii waaban kuwa soo daray maalintii uu basre soo galay inuu lahaa iyadoo la leeyahy shalaytuu cuhmaan dhintay cuhmaan ibnulhaytham baan soo galay basre uu soo galay intaasuu soo jirsay laakiin kitaabkiisa riwaayo kuma laha nasaa-ina waa ku leeyahy nasaa-ina waa waasida uun bal waa saddexda kitaabu ku leeye waa nin hiqaan leenahay taasoo waqtiga aan sheegaya dhintay waana waqtigaa dee uu basrena uu soo gaadhayba abuu daa-uude laakiin maalin buu ka horreeyeyba taabacu cuhmaan almu'adinu mutaabacadna waa ta aan soo sheegno rawx buu xadiidka la wadaagsaday riwaayadiisa cawf laga warinayo muxuu yidhi qaala xadaanaa cawfun can muxamadin can abi hurayrata eega xasan waa maqan yahay waa ta aan leenahay cumdadu maanta haddii kalaam ku jiro xasan riwaayadiisa oo abi hureyro la leeyahay meeshii samaac ma jiro ama ay dee taa u badan yihiinba marka haddii meela dhacday isagoo xadaanaa abu hurayra iyo dhacday waxay leeyihiinba dee maaha ciddii halkaa samaac u sugtay wahamahaan bay kuba tiriyeene halkaa cumdadu waa riwaayada moxamed ibnu siriin dee waxa weeyaan taasba weeye waana kan halkan waabu ku gaabsaday cawf markaas ninkuabar macnaa markaa waxa muuqata cawf kolna waa jamcinayay kolna dee mid ahaan buu kuba gaabsanaya ama moxamed buu kuba gaabsanayo markan cuhmaan kaba maqlay moxamed buu kuba gaabsaday can inabiyi sala allahu calayh wasalam naxwahu macnaa waa kaa hore wax la mid ah in waxaa jirtana muxadisiintu iyaduna naxwahu iyo milahu way isticmaalaan kolkol milahu waxay dee markay dee aad ay sii dabdinayaan ee malaadiqa iyo tafriqa ay labada lafti kala farqinayaan waxaabay dee ka dhigaan marka xadiidkaa hore iyo xadiidkan dambean la dhammayn ama matigiisiiba aan la sheegine milahu la yidhi ay isku mid yihiine isku lafdi yihiin milahu bay isticmaalaan hadday xagga macnaha ay iskaga mid yihiin laakiin alfaada ay ku kala duwan yihiin ay jirtana waa kii hore naxwigii taasay isticmaalaan kana alfaadaha qaar way ku kala dunaayeen oo tan baabu naxwigu isticmaalaya laakiin kolkol milahu wax ka acamsanna dee waaba muslim way dhacdaaba kutubta iyagoo milahu isticmaalayo kolkol furuuqina ay jirto wax ka acamsantaa aan sheegnayna loo isticmaalaya laakiin waa taguud weeye ama markay dee aada waxu dabdinayaan milahu iyo naxwahuna waxay ku kala farqiyaan baa taasa naxwahu macnihii waa isla mid alfaadii waaba dhici karta furuuqi inay jirto laakiin milahu lafdigii iyo macnihii bay isku mid yihiin imaka naxwahu buu yidhi oo furuuq baa jirta ama waxyaale ay ku yar markaa kelimaadka qaarkood ayaa imaka jiray oo ay ku kala dunaayeen riwaayada rawx iyo riwaayada cuhmaan ibnulhaytham baabu khawfi lmu'mini min an yaxbada camaluhu wahuwa laa yashcur waqaala ibraahimu taymiyu maa caradtu qowlii calaa camalii ilaa khashiitu an akuuna mukadiban bal baab iyo aathaar uu raacinayo ku xoogeynayay israaciyay tarjamo haddana markuu aathaartaas waday buu qeyb tarjamadii ka mida ayuu sheekhu waa yar tarjamo markaa dheer ee waan laqbaynaynaaye wuxuu u baabaysan yahay baabu khawfi lmu'mini wuxuu u baabaysan yahay caddayntii ruuxa mu'minkaa cabsidiisa uu ka cabsanayo min an yaxbada inuu buro camaluhu camalkiisii wahuwa laa yashcur macnaa ruuxii mu'minka ahaa isagoo iimaankiisii dee ilaashanaya isagoo camalkii saalixaa ku dadaalaya isagoo haddana xumaantii kaba dheeraanaya haddana cabsidii uu kaba cabsanayay mukhaalafo isaga ka dhacday daraaddeed mucsiyo kaba dhacday in camalkiisu buro taasna waa nooc radineed oo qolooyinkii murjiadahaa ee lahaa kol hadduu ruuxa iimaan u xasilo macsiya waxba ma yeelisa taamaya kaba baqanayo in camalkiisu buro bal taas buu baabkeedii yahaye wax ku yimi caddayntii markaasaa wuxuu yidhi isagoo umuurahan adkaynaya oo tan tarjamadii imaka bal salafkii inooga soo naqlinaya khowfkoodii iyo cabsidoodii wa qaala wuxuu yihi ibraahimu taymiyu ibraahimu taymi kitaabka riwaayu ku yeelan doonaa waana nin taabiciya caabidna ahaa caalimna ahaa ibraahim ibnu yaziid ibnu shariik laba yidhaaho taas weeye ibraahim unakhaci baan soo haynoon dee soo aragnay kollayna isna badnaan doonaa waa isla dabaqo waqtiyo isku dhowna way dhinteenba bal markaase laakiin labadoodna ibraahim nu yaziid baa la yidhaha midna awowgii ninkan aanina shariik baa la yidhaha kaana awowgii qays baa la yidhaha annakhaci ee labadii nisbadiina way ku kala duwan yihiin ataymiy iyo annakhaciyu bay ku kala duwan yihiin haddaba ibraahimu taymi baa yidhi nin caabidana waa ahaa caalimna ahaa kolley malaajeelkii xajaaj buu ku dhintay maa caradtu maan bandhigin qowlii qowlkayga calaa camalii camalkayga umaan bandhigin ilaa oon u bandhigo khashiitu waxaan ka cabsanayayba weeyo oon ka baqdaa an akuuna inaan noqdo mukadiban mid beeninayo oo qowlkii waxaan uu samaynay qowl markaa waxaan uu samaynaya maadee waxaan uu ku hadlayaa uu beeninayaba wixii uu samaynayay taas mukadaban haddii la yidhahna mid dee la beeniyo oo la yidhaaho dee marka la arko qowlkayga iyo camalkayga oo kala duwan bal kolley waa dadkii cubaadda ahaa khashyadoodna ay badnayd ee laakiin xaalkii salafka uu inoo sheegayaa inaanay iyagoo ilaahay subxaanah watacaala awaamirtiisii guto nawaahidii kaba dheeraado oo cabsidoodna ay badnayd haddana ay ka baqanayeenba camalkoodii inuu dee ay kuba yimaadaan mukhaalafo iyo macsiya ay kuba dhaceen camalkoodii inuu wax yeelo taas markaa ninkani nin waacidana waa ahaa dadkiina waa wacdiyayay isaguna cibaadadiisu aad iyo aad bay uba badnayd camalkiisuna waa fiicnaaye haddana wuxuu leeyahay hadalkan aan leeyahay waa amarkan aan dadkii amrayo wanaagii xumaantii aan kaba nahiyayo hadalkayga haddaan u bandhigo camalkaygii camalkiisi wuu yar gaabsanay uu leeyahay malaa dee waa kaa waxbaa ku yar sugan camalkaygii aan u bandhigo waxaan ka baqdaaba ruux uu beeninaya dee qowlkiisu camalkiisiina noqdo ama haddii mukadaba la yidhaha laba beeniyo dee marka mukhaalafadaa la arko lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluuna bal taas buu leeyahay macnuhuna waa khashyadii ay ka baqanayeen ama nifaaq naftooda ay ugaba baqanayeen ama waxyaalaha dee ay kaba dhacayo ina bashar weeyaane inuu camalkoodii iyo waxyaalahaas iyo bal taas oo iyo macsiyadaasi ay wax ku keento taas camalkoodii ay ama nuqsaan ama khalal ay kuba keentay ay ka baqanayeen taas wey waana tuu baabka uba dhigtay saasuu yidhi waqaala bnu abi mulaykata in abi mulayka wuxuu yidhi isaguna waa nin taabiciya isaga kaba horeeya uu ka horeeya waayo ninkan afartameeye sannadood buu kuba dhintay ibraahimu taymi ninkani waa nin ka horeeya oo dabaqooyinkii taabiciinta iyo dhexaa ibnu zubayr waqtigiisina maka ka qaadi ahaa waana nin reer tayib ah taybka reerka ninkani ka dhashay maaa taybkii qoreysheed isagu waa cabdullaahi bnu cubaydillahi bnu abi mulayka la yidhaha waa abibakar iyo reerkoodii waa nin taabiciya ninkaasaa muxuu yidhi oo caalimna ahaa isna qaadibo ka ahaa waqtigii ibnu zubayr ayuu qaadi ahaa make adaragtu waxaan soo gaadhay ثلاثين صدن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول كلا أصحابتي سي كمدا صدن أصحابتي رسول كلا كمدا وده إن ولا عائشة ولا شيء أسماء إسلا رأي وسوق قاري أم سلمة يا أفرتي عباد لدي يا أبو هريرة يا رجلنا وكلنا وسوق قاري ويتشرن بل وحوي صدن أصحابتي رسول كلا كمدا سوق قاري مركز حولي كلهم دمانتود ومتك صدتك كوامدي yakaafu waa cabsanayaa nifaaqa munaafiqnimo calaa nafsihi macnaa aaminkamay ahayn taas oo nifaaquna waa nifaaqii camaliga ahaa nifaaqii ictiqaadiga ahaa dee taas kamay baqaahinba oo de laakiin dee taasna hadduu nifaaqan camaligii batuu ruuxu laasimu kaba toobadkeeni waayo waa intaas kaas kale waaba kuba ridayo macasida tan laydhaha bariidul kufri weeye waa gaalnimada wadadeedii iyo ama bariidkeedii haddaba mid kastoo dadka kaba midii aamin naftooda ugamay ahayn munaafaqnimo iyo nifaaq oo nifaaqii camaligaha weeye kaas buu naftooda ugaba baqanayay umuurahana waa radin nimanka murjicada ee lahaa laa yaduru maca aliimaani dee waxa weeyaan shay ama macsiya waxma yeelaysa iyo radin oo dadka caynkaas ahaa ee aada iyo aada u mudnaaya asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ahaa ayaaba naftoodii nifaaq ugaba baqanayay naftooday uga baqanayeen waxay la yimaadeen camalkoodii inu ku bara ama ay munaafiqiinba kuba noqdaan maa minhum iyaga kamuu mid ahayn dadkaas axadun axad yaquulu lah oo ku qowlaya inahu calaa iimaani jibriila wa mikaa'iila iimaanka dee jibriile dee iyo iimaanka mikaa'iil waa iimaankiisu la mid yahay waa iimaankaan ognahay cisma ay u sugnaatay aan isbedelayn oo kale kaasay laba mid yihiin waayo markaa xataa hadday dee yaqiintaamaba lahaayeen berri maxay noqon xaaladoodu maxay noqon khaatimadu cidna ma oga taas oo kale haddaba mid iyaga ka midii muu lahayn oo ma sheeganahaynba iimaankiisu inuu la mid yahay iimaankii jibriil iyo ama kuwa uu laba mid yahay iimaanka mikaail waa kuwaasoo mid kasta naftiisa nifaaq buu gaba baqanaya wayudkaru can alxasani waxaa kaloo xasan laga soo naqliyey waa xasan albasri maa khaafahu ilaa mu'minuun cibaarada yudkaruna xalayto markii aan tacliiqi ka soo hadlaynay waata aan lahayn laba siyood buu kuba yimaadaa kol waa la jasmiya waayo imakae kuwa horeba qaala ibraahiimu taymiyu qaala bnu abi mulayka bukhaari lamuu kulmin bal ciddii la kulantayna lamuu kulmin muu sheegin markaasee sanadkii intii kale waa gooyey markaasaa waanu jasmiyo ibnu abi mulayka saasuu yidhi buu yihi ibraahiimu taymi saasuu yihi laakiin xasan albasri imika muxuu ka cabiray yudkaru waa siiqadan aan leenahay waa siiqata tamriid baa la yidhaha ujeedadu wixii bal matalan markaa aan la jasminahayn ama daciifaba ama aan la hubin waa siiqo lagu soo naqliyo bal taas oo kale waana dee kolkood tamriidka iyo labada siiqo waxay ku kala duwaan walaa aan yidhi dee maaha waqti kastaba taama noqoto imika halkan markaa muxuu xasan ka soo naqlinayaa xasanulbasri baa yidhi maa khaafahu damiirka khaafahu waxaan u celinaynaa nifaaqan imika laga hadlaya waa nifaaqii camaliga ahaa imaam nawowi iyo qolooyin ayaa waxay kuba fasireen dee maa khaafahu maa khaafa allaha oo taase laakiin dee xadiidka ama atarkiisa duruqdiisa iyo isagoo dheer dadkii kale wariyey waa wuxuu kaba hadlayay kan bay ahayd baabkana sheekhu u soo qaatay ee aimo imaam nawowi kaba mid yahaybaa damiirkan kaba dhigay maa khaafa ay maa khaafa allaha ilaa mu'min walaa amina walaa amina min makri ilaa munaafiq taas oo kale laakiin arrinku waa nifaaqan uu lahaa dhammaantoodba waxay isagaba baqanayeen nifaaqii calaa nafsihi ayaa muxuu yidhi maa khaafahu kama cabsan nifaaqa oo naftiisaguma baqan oo ujeeddadu eeg ruux hadduu yidhaha khalaas dee waa arrintaadu way fiican tahay oo waxaan beri baabad kaba tahay oo kale waa ruuxa kolley de waaba in laga yaabaa inay waxna kuba yimaadaan oo waa arrin si wuxuu makrigii ilaahayna kaba aamin noqday camalkiisi oo kale iyo waxyaalahaasna ama si qowlkii murjahadee kol haddii arrintani ay tahay inaanay mukhaalafa waxyeelayn oo kale taasoo kale uu noqday haddaba kamuu ma cabsado oo naftiisa ugama boqdo nifaaqa oo isma yidha haddee nifaaq baabad kugu dhici doonta ama waxaan iyo camalkan aad la imanaysaabee waxaan kaba dhalan doonaa nifaaqee camaligaaba ilaa mumin waa ruux mina ruuxa taa ka baqanaya waana taa saxaabada uu kaba soo naqliyay ibnu abi mulayka waa ruux mu'minawn walaa aminahu aamin kama noqon waa nifaaqi oo isagu dee kama aamin noqon oo uu yidhi markaas khalaas meye anigu nifaaq beri baan ka ahay oo shaqo kuma liho taasoo kale ilaa munaafiqun ruuxa dee nifaaq ka aamin noqda waa kaa munaafiqa un macnuumna waxa weeyaanuun imaka ruuxii muminkaa cabsidii uu kaba cabsanaya camalkiisu inuu buro waxyaala isaga kaba dhacayo daraaddeed isagoon dareemahaynba macnaa taas oo kale iyo inaanu dee bal matalan khaasatan macaasidan iyo waxyaalahan oo kale iyo laga digtoonaado waayo waxay keenaysaaba ka dhalan karaa dee umuurtan ama camalkii inuu buraaba kaba dhalanaysa hadduu wixii kuba sugnaaduu kaba toobadkeeni waayo inuu kii weynaa gaadhsiiyaaba kaba imanaysa bal waa taxdiir umuuraha caynkaasa laysaga digayo taaba wey waxaa jirta ibnu rajab oo kale sharaxiisa uu kitaabka ku leeyay kolley kitaabka dee waxa uu ka sharxay ee na soo gaadhay waa ilaa janais bal intaasna ma dhammo qayb dhan baa maqan oo imakaba badulwaxyi markaa uu dhammeeyo iyadana axaadiida qaarkood badulwaxyi ay maqan tahay haddana kitaabuulcilmi oo dhammi waa maqan yahay dahaar uu boodayayo bal markaa taasoo kaleo naqsi baa jire laakiin halkan markuu qabanayay ayuu wuxuu qariibsaday in inuu bukhaari wayudkaru halkan yidhaaho ayuu qariibsaday muxuu u qariibsaday arrintan xasan waa wax ka sugan oo dee aymo kala duwani intay ka wariyeen hadal ka sugan weeye oo ka ansaxay sheekhuna waa kan siiqata tabriid ku wariyay waana arrin kolley malaa jaanibka musalaxaan iyo jaanib kaleba inoo anfacaysa ayuu wuxuu leeyahay waa arrin cajiib oo la yaab leh inuu weliba kaa horu leeyaba ibnu abi mulayka sanadkiisa kolkol nin kalaam ku sugayaaba kuwa sugano malaa isagaa kaga mudnaa buu leeyahay in siiqa tamriid lagu wariye halkan buu leeyahay inay bukhaari taa kaba dhacdo ayaaba wax la yaab lah laakiin xafnu xajar baa iyadu kolley isaguna arrinka soo qaatay oo wuxuu leeyahay isagu naftiisu uu dhigtay waaba dhici karta in la ishkaalsado la yidhaaho kol haddii hadalkani uu xasan kaba sugan yahay siiqadanna waxaa daciifkaa siiqadii lagu warin jiray ahayd muxuu jasmin waayey laakiin wuxuu leeyahay sheekh waa arrin aadana u muhiima musalaxaan iyo taas arrinkani wuxuu ku xambaaray waa xaafid isagu dee ibnu rajab intaasuu ku dhaafay wuxuu ku xambaarayaen qaacido kolley ciraaqiya ay sheegeen oo ah markuu wuxuu aanu sugnayn siiqatu tamriidu ku wariya taas iyadu waa mid waa tii badnaydee dee inta badan marka siiqada laga hadlaya lagu soo naqlin jiray waxyaalana aynoo iman doonaan arrin kaleana jirto haddii xadiidka aanu xadiidba marfuucba haba noqoto ama kalaam saase uu ikhtisaarsadooonu dhammayn eeg muu dhammayna wuu soo ikhtisaarsaday ama lafdigiisii muu ku warina macnuu kuba wariya waayo kitaabu salaadiya bay kuba sugan tahay xadiidka sugan isagu soo saaro haddana wayudkaru uu meel kaba cabiray waayo markaa macnuu ku warinaya hadduu ama macno ku wariyo ama uu ikhtisaarsado iyadna siiqadan waa isticmaalaa marka arrinku waxa weeye hadalku intan waa ka dhama intan muu ahayn uu kaba dheeraa isagaa soo ikhtisaarsado markaa siiqada waxaa keenayba waa jawaabtii hadalkaa ibnu rajab iyo waana qaacida uu soo naqliyo ciraaqi kaba soo naqliyo xaafid muxajar sheekhiisii isagana u sheego isaga kaba maqlay ah marka ikhtisaar jiro ama macno jirto siiqadu iyaduna tan waa waxyaalahay kuba yimaadaanoo waa ta aan u leenahay siiqatumarkaa siiqadana hadday jirto ilowba ilow lagama qaadanayo waxaa lagu soo naqliyay inuu daciif yahay macnaa daciif waa asal buu noqdaa waaba badan yahay maqal waa ku sugan yahay ee laakiin kolkol buu wax sugan lagu soo naqliyaa bal markaa taasna amtilo kalena way yeelanaysaa kana waa mid wuxuu yihi markaa wamaa yuxdaru halkan baabkiibay inoo raacsantahay waa hadalkii aan sheegayey baabu khawfi lmumini min an yaxbada camalu wahuwa laa yashcur wamaa yuxdaru ay wa baabu maa yuxdaru weeye ama yuxadar labadaba ay kuba dabdiyeen waxyaalaha ay tahay in laga digtoonaadee lagaba digtoonaanayo ah in laga adeo ay tahay in laga digtoonaado wayo min alisraari daa'imin ah cala nifaaqi nifaaqii la daa'imo sanbaa aniga nusqada iguma sugan xafnu xajarna markuu sharaxa sheegayo wuxuu sheegay riwaayaadka intooda badnaa cala taqaatul waa dagaal dadkii muslimiinta ay dagaalamaan tanna waa soo naqliyo macnuhuna waa saxiixa laakiin taasuu ka dhiga inay riwaayaad ku badan yihiin muhimku intan maaha waa kan sii raaciya walcisyaani waa macaasida in lanagu nagaado aan laga soo noqon oon laga toobadkeenin bal umuurihii ay tahay in lagaba digtoonaado waayo israarku wuxuu keeni karaa inuu marka dambe dee nifaaqa ruuxa uu kuba rido wax khaatimo xumo uu soo jiido bal umuurahaas ay ahayd ee macsiyadii iyo waxaa in lagu nagaado la daa'imo ay ahayd in lagaba digtoonaadiyo umuurahaas laysagana digaya taas buu baabkeedii yahay min hayri towbatin towba la-aan oo ujeeddadu macsiyadii in lalaba yimaado lagu sugnaadoo laga toobadkeenin waayo taas khaatimo xumaa kaba imanaysa inay ruuxii nifaaq ku rido kii weynaabaaba iman karta gaalnimo inay kuba ridaa iman karta ee bal umuurahaasoo ah ay tahay in laga dhowrsado layskaba ilaaliyo in dembigii lagu nagaado iyadoon lagaba toobadkeenin oo wuxuu yihi waa liqowli llaahi tacaala walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun oo waa kuwa iyagu maqfirada mudanayay dembi dhaafka mudanayay ee ilaahay subxayaa muxuu khisaashii maxaa kaba mid ahayd waa kuwa walam yusiruu aan nagaanin calaa maa facaluu wixii ay sameeyeenee macsiyo aha aan ku nagaanin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin dee ilaahay hadday usoo laabmaan oy u toobad keenaan oy dembi dhaaf weydiisaan inuu kaba dhaafayo iyagoo og ama wahum yaclamuuna iyagoo dee waxan inuu macsiyo yahay xumaan uu yahay iyagoo taa og aan ku nagaanin oon ku daa'imin dee kuwa caynkaasaa dee maqfiradii iyo jannooyinkii loogu ballanqaaday mudanaya oo marka alisraar cala almacsiya wuxuu keenayaaba dee khaatimo xumo iyo taas buu keenayaaba iyo ruuxii inuu bal maalan dembi dhaaf la-aan iyo umuuraha muto ama khaatimo xumo muto bal umuurahaasoo dhan ba u baabaysan yahay laba xadiid buu inoo keenaya wuxuu yihi markaa xadiidkii hore isagoo sheekhu sheegay xadaanaa maxamed ibnu carcarata qaala xadaanaa shucbatu can zubaydin qaala koley raggani way soo noqon doonaan markaa markanumaan dibdhigaanaynaa qaala wuxuu yihi zubayd sa'altu waxaan weydiiyey abaa waailin abaa waail baan can ilmurji'ati murji'ada weydiiyey abaa waail waa nin taabici oo mukhadram ahaayoo weynaa waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhay dee aadna waa u weynaaday oo siddeetankii hijrada ama waaba sagaashankiiba waa soo weydaartay ama siddeetankii dabadeed buu dhintay marka wakhtigaas murji'aduna inay dee soo bixitaankan ay muuqdeen firqadan iyo kooxdani inay waqti horreysay qarnigii koowaadba muuqdeena xadiidku waa inoo faa'iideynayaaba weeye nimankaa murji'ada ah ayaan weydiiyey kolley kuwa iyagu murji'adana waxay dee lafdigan alirjaa ataakhiir weeye waxaanay dee loogu magacaabay acmaashiibay ka saareen iimaankiibay kaba dibdhigeen oo iimaankiibay ku koobeen inuu tasdiiqa qalbiga un yahay inuu wax kalaba ahaynba taas intooda badani may shardiin in xataa lagu dhawaaqayo nudqiga kol haddii tasdiiqaa laga helo waa ruux mu'mina iimaankiina maxay kaba dhigeen in ruuxaasi iimaankiisu dee dhammaan dadku iimaankooda uu mid keliya yahay uu simanyo xaggaasna aan lagu kala badnayn oon lagu kala siyaadsanayn bay kaba dhigeen ninkii caasiga ah iskol haddii tasdiiqa laga helo macsiyo iyo xumaan uu samaynayo kastoo jirta in iimaankiisu kaamil yahay oo iimaan kol hadduu jiro aanu dembi iyo macsiya aanay waxu yeelahayn saan dee shirkiga maciisaba iimaan adigu dee khayr u la sameeya aanu waxba u tarahayn oo kale taasay kaba dhigeen kuwan baa la weydiiyey arrintoodaoo waqtiyadaa soo baxay fa qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdullaahi waa cabdullaahi bni mascuud way jiraan futubta qaarkood in lagu arko hor dee cabdilaahi waa ay tayo saxaabiga la idlaaqo inuu ina mascuud ku dhacaya laakiin kolley taas waa xagga sanadku kolba kuu yahay sanadku hadduu reer ciraaq yahaa isagu ku dhacaya saxaabina uu yahay ee magaalooyinka kale way ka dunaanayaanbe cabdullaahi waa cabdullaahi bni mascuud baa wuxuu iigu waramay ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi sibaabulmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisu fusuuqun faasiqnimo weeye ruuxii muslimkaa la caayo dee haddii kolley ficaalkuna waxaa u keenayaa wax iscaytankii dad muslimiina iscaayeenbe bal caydiisu waa faasiqnimo oo wa qitaaluhu la dagaalankiisa lala dagaalamaana kufru gaalnimo weeye rasuulka ilaahay baa saa yidhi ibnu mascuud baan kaba maqlay buu ihi taas markaa maxay tahay oo qowlkoodii uu radiyayda iyagu waxay lahayn kol haddii tasdiiqba la helo dembi kastoo lala yimaadaa waxba ma keenayo dhib ma laha waaba kan rasuulka ilaahay caydibu ka dhigay in faasiqnimo faasiqnimaduna waa cisyaanka haddee way kasii xeel dheer tahayba xagga marka la eego curfiga sharciga oo dee cisyaanku ama macsiyadu walow mukhaalafo ay tahay fusuuquna waa waxba taas oo karaha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan bal maalan waxa weeyaan uun way kasii xeel dheerto waxaan dee daacadii laga baxaya magacii iimaaniya la mudanayo madxiga ahaa uu kani bedelayo haddaba rasuulka ilaahay caydi muxuu ku magacaabay fisqi iyadoo uu jiro iimaankii iyadoo islaamnimadkii jirto camalka la sameeyey macsiyadani maxay keentay fisqi waa taa dararkiiyo keentay taas bayd bal maalan taasuu yihi oo ruuxa muslimka fusuuqiisu in waxa weeye nima caydiisa la caaya waa faasiqnimo oo wahuwa fii curfi shari ashaddu min alcisyaan wa qitaalu kufrun gaalnimadna way kabasmay dagaalkiina uu kaba sii weye waa kufri kolleyna lafdiga xadiidku siduu ku yimi weeye waa ti aynu soo marray un dee kufriga mid ruuxa diinta ka saaraya iyo mid aan dee kaba saarayn magacii kufriha laguba idlaaqay inay jiraan xataa wain daa'ifatan min almuqtataluya waa tii aynoo horeysay ee muhimku ee dembigiisu waa weynidiisa iyo inuu kufriba uu noqonayo dee haddii uu badnaysta iyada hadalkeed badaa laakiin tii kalena waa taa kufri laguba idlaaqaya iyo aan laba odhanin sii khawaarij diintii baa lagagaba baxayaa oo ruuxii markaasaa laba yimidna gaal buu kuba noqonaya yaan laba odhaninbe waa taas haddaba maxaa ujeeddadu ay tuu halkan u soo qaatay rasuulkii ilaahay hadduu caydii ku magacaabay fisqi inay tahay dagaalkiina uu kufri kuba magacaabay taasi waxay radin u tahay qolooyinkii murja'ad ahayd qowlkeeda lahaa laa yaduru maca aliimaani dee demba oo iimaankii kol haddii lalaba yimaado macsiyo iyo xumaan la sameeyaa wax dararoy keenaysaa mise waa tan faasiqnimo keentay waa tan gaalnimo keenaysa acmaashii laba samaynayay bal markaa taasoo qowlkoodu waa qowl baatila ay qolooyinkaasi leeyihin taas baa xadiidkana dee waana macnaha daahirkaa in taabiciganna salamana taasu u daliishaday baa xadiidkii xadiidkii labaadna waaba kan uu baabka kuba soo arooriyay oo wuxuu yihi akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin can xumaydin can anasin xumaydkan xumaydu tawiil baa la yidhaahaa kollay anasna waxbaa ka wariyaa asxaabtiisa kalena waxbuu ka wariyaa bukhaarina axaadiidtiisa dee waa kaa ee tadliisna waa lagu yaqaanaa kolkol waxyaalaha aanu anas asxaabtiisa ka maqlay buu anasna uba tiiriyahay laakiin xadiidkan duruqdiisa kale ayaa waxay noogu sugan isagoo dee xadaana anas bale can xumaydin can anasin qaala annahu qaal akhbaranii waxa ii waramay cibaadatu bnu saamiti baa ii waramay markaa laba saxaabi baa sanadka xadiidka inooguba wada sugan oo wuxuu igu waramay ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay kharaja uu soo baxay yukhbiru xaal uu waramayuu doonayo inuu u sheego dadku ugu waramo bileylati alqadri waa bitacyiini leylati alqadri habeenkii leylatulqadriga tacyiinkeeduu yidhaah waa habeenkaas saasuu soo baxay fatalaaxaa waxa murmay dooday rajulaani laba nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mida laba noo muslimiinta ka mida ayaa dood iyo waxbay isku haysteen malaa waxbay isu sheeganayeen markaasay isla qayliyeenoo ay murmeen bal taas wey waqtigii waa waqtigii ramadaan halka la joogaa waa masjidkii waa waqti iyo meel aan labaduba u munaasib ahayna arinkan ee walow sida kale ruux ruux waxu sheeganaya hadduu la doodo himikadee iyo wixii ikhtisaamka jaanibkaasi haddaan wax baadiloo la sheeganaya ama baadil lagu hadlaya aanay jirintaa loo diidayn laakiin makaanka iyo waqtiga ayaa iyaguba ka dunaayo dee meelahoodii aan ahayn bal markaas fatalaaxa rajulaani min almuslimiina faqaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay inii anigu kharajtu waan soo baxay liukhbirakum si aan idinku waramo bileylati alqadri habeenkii leylatu lqadrigaha wa inahu shaniye talaaxa waxa murmay oo dooday fulaanun wa fulaanun waa laba nin oo magacaabay oo dee markaasna barhkood baa yidhaha cabdullaahi bnu abi xadrad iyo kacb bnu maalik kollay qiso kale way kuba yimaadeenoo iyagoo waxbaa midbaa midka kale dayn ku lahaayoo way isla qaylinayeenbo igada iyo may kaama daynayo rasuulka ilaahayna waa maqlo u soo baxo deetuu yidhi bal markaa wax ka daaba taas qisadoodu waa wax qiso macruufa bal adigu labadaa waa lagu fasiraye labadaas hebel iyo hebel baa murmay fa ruficat waa la kor yeelay waa la kor yeelay maaha waxaa la kor yeelayba habeenkiiba leylatulqadri maba jirto ee waa tacyiinkeedii rasuulka ilaahi baa la ilowsiiyey waa shumigii nisaaca iyo mukhaasamada waa shumigii uu lahaa iyo khayr daradii uu lahaa ayaa la ilowsiiyeyba tacyiinkii laakiin habeenkii waana kaa rabadaan kasta waa ka mid waa taa dee bal waxa weeyaana laynagu tarqiibiyo rasuulkuba inagu tarqiibinayo doondoonkiisiiyo ijtihaadkiisiiyo bal xirsi habeenada qaarkood daacadii la badsado si loo waafaqo laakiin waa tacyiinkii ayaa rasuulka ilaahay laba ilowsiiye markaa muxuu yihi wa casaa an yakuuna ilowsinta la ilowsiya laga kor yeelay tacyiinkeeda cilmigeysii waxaaba laga yaabaa uu mudan yahay an yakuuna inuu noqdo khayran lakum mid idinka idiin khayr badan waayo haddii dee tacyiinku habeenkaa keliya unbaaba la iman lahayo waxaa la arkaa habeenada kale in daacadii iyo cibaadadii la daayo laakiin marka habeenkii dee tobankii habeenba la filaye caawa ay noqon kartaa habeenkanay noqon kartaa waxaa badnaanaya cibaadadii iyo xirsigii daacadii iyo tiibaa badnaanaysa ajrigiibaa ruuxii u siyaadaya dee bal matalan taas in haddaba waxaa laga yaabaa inuu idiin khayr badan tahaye iltamisuuhaa waxaa ka doondoontaan fi sabci toddobada wa tisci sagaalka walkhamsi shanta taas kaba doondoona waa tobanka dambe xadiid kolley leylatuqadimay abwaadee aada buu u dambeeyaa waa kitaabu siyaam buu kuba iman doonaa baabkan baa horta bal cibaarada intaynaan sharxin dambe baabkii waxaan kuga jirnay wixii laga baqanaye nifaaq ahaa iyo taas ama lagaba dugtoonaanayay taas baynu kuba jirnay halkanna ama dee tii ahayd lagaba baqanayo ruuxii muminka inuu kaba baqdo camalkiisu inuu buro umuurahaasna halkan kaba muuqdaan ee bal waxa weeye kolley munaasabadu waxa ay tahay mid weeyaan oo dee xagga mukhaasamadu waa taan idhi masjid bay kaba dhacday hadal meesheedna may ahayn rabadaan oo waqti cibaaday dhacday iyadna kumay habboonayne laakiin arrinta meesha imanaysa ee iyadnoo taalla ee rasuulka ilaahoo jooga waana kane iyagiina markay isla qayriyeen oo kale maxaa meeshii imanaysa oo taa ka laasimaysa rasuulka ilaahay xadradii iyo meel uu joogo in dhawaaqa sare loogu qaado ee dhawaaqoo sare loo qaado rasuulka ilaahay agtiina waa laynoo diiday oo laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti nebiy bal waxaa kuba sugnayd ee an taxbada acmaalakum wa antum laa tashcuruun idinkoo dee waaba intaasoo dee camalkiini ka baqanaya oo camalkiinii inuu buro idinkoon dareemaynba haddaa taa laba timaadaan marka waa jaanibkaas iyo umuurtaasuu ishaarayaayo waa waxyaalahan meesha iskalay ee khayrdarradan iyo sharka keenay iyo bal in habeenkii uu rasuulka ilaahay usoo baxay dadka inuu u sheeganayo inuu iloobo dee taas baaba kaba mida iyadana waa wixii laga cabsanayay ahayd camalku ruuxu isagoon dareysayna camalkiisu inuu buro taas waa umuuraha baa ka mida rasuulka ilaahay xadiradii oo dhawaaqa sare loo qaado la qayriyo taas baa kaba mid ahayd tan bay munaasabadu tahay arrinta kale bal maalan xadiidka iyada inooguba sugana waa dee waxay noo dambeeya iltamisuuha fi sabci watisci walkhams macnaa waa habeenada fi sabci kolley laba ixtimaal baaba iman dee kollayna kalaamkeedu waa dambeeya iyo intaase ee lafdigu manslaqbada sii horreysiisanayna waa fii sabci waa fii sabcin yamdiina ama fii sabcin yabqayna oo waa laba ixtimaal inay toddobada loo jeedo toddoba rabadaan tobankeedii dambe ka tagtay toddobiyo labaatankii buu markaa noqonaya marka ay toddoba tobankaa dambe idin dhaafto habeenkaas bal ka dayday halkaasoo waa toddobiyo labaatankii haddii la yidhaha fi sabci yabqiina imika yabqayna wey toddoba iyagu harsanna waxaabay noqon dee saddexiyo labaatankiibuu noqon marka ay toddoba ay harsan tahay intana way dee axaadiidii way kuba timi waa habeenadii la rajaynayey haddii aan idhaahno waa marka ay toddoba tobankii dambe ka tagto toddobiyo labaatan bay noqon markay toddoba harsan tahay saddexiyo labaatankii bay noqon intuna waa habeenadii la rajaynayay tiscina waa saasoo kale oo tiscin yamdiina ama tiscin yabqayna haddii la yidhaha tiscin yamdiina haddii la yidhaha sagaal iyo labaatankii bay noqon haddii la yidhaha sagaali markay harsan tahayna koob iyo labaatankii buu noqonayo iyadna waa habeenadii bal rasuulka ilaahay habeen uu yihi calaamaduu tusayba oo habeen uu waafaqaybe bal markaas waaba taas oo kale amaa khamsi si kastoo loo dhigay iyadu shan iyo labaatankii bay tegiyoo shan tagtay iyo shan harsan iyadu habeenkii shan iyo labaatanaadun bay tegiyo tani iyadu isma bedelayso bal waxa weeye uun intuba waa awtaartii habeenada tobankii dambe dee la rajaynayay habeenkaas inuu waxa weeyaan ruuxii dee daaco iyo cibaado laba yimaadaana inuu waafaqo habeenkiina inuu ka mid yahay laba rajaynayay ama umuurta kale baabka uu soo dhigtay waa ta aan soo sheegnay munaasabadaas wey baabu suaali jibri su-aali jibriil waa xadiidkii dheeraa ee jibriil kii hore inaan gaadhayaan moodaya de imika waqtigan waqti dheer lama fadhigi karo allah subxaana wa tacaala ala aclam